waa mahadsan tahay sax waaye bishii march toddobadeedii ayaa heshiis intergovernmental agreement ah ama isafgarad ah ama m o u ah sideeda rabaa sideeda sidoo kale haddii loo dhigo ayaan la galnay dowladda turkida heshiiskaas waxyaabaha uu qoray kolleyta waa horeyna faallaba uga bixiyo ah inay yani gacan laga siiyaan arrimaha shidaalka ama ha noqoto baaritaan surveyga ama sinkska ha noqdo ama ha noqdo datada sida loo process gareeyo ama ha noqdo maxaa ladahaa soo saaritaankii qodaalka sidii loo qora qoditaankiisii iyo soo saaridiisii intaba ha ahaato iyo weliba research ha noqoto intaba yani inay gacan gacan naga siiyaan oo ay naga kaalmeeyaan maadaama sida ay yihiin wadan leh capacityga ay yani anaga aanan haysanin oo ay badda black seaga already ay hadda ka qodeen gaas ay kasoo saareen ay leeyihiin maraakiib qoditaanka samaysa iyo kuwa three d sifinka iyo two d ka labadaba sameeya waxyaabahaas inay naga kaalmeeyaan oo ay yani ama technical assistant ha ahaato waxyaabahaas uu heshiiska inahaas ayuu ayuu ku saabsanaa waxaa kaleeto heshiiska asagana dhinac ka ahaa oo ayna weydiiseen oo ah in daytada aan hayno oo ingiriiska london noo taalo oo shirkad t g s la yidhaahdo ay gacanta ku hayso oo ayna qaybiyo iibiso daatada normal waa la iibiyaa inay ayadana daytadii access ay u helaan maadaama heshiis laba dowladood ay wada galeen ay ahaydna yani loo sahlo loo fududeeyo in yani wax fi ahna aan laga qaadin laakiin access ay siiyaan daytada ayadana waa waa arrintaas waa guda galnay heshiiskuna de ilaa golaha wasiirada inaan geyno aan ka ansixino oo diblomatic generalkii caaliga ahaa la marsiiyo ayuu u baahnaa intiina waa marsiinay marka heshiiska noocaasuu ahaa kolleytu waa wixii kaleeto oo intaas ka baxsanna kolleytu waa waa ka jawaabi doonaa laakiin bishii march heshiiskaan galay noocaasuu ahaa marka qodistu bisheeday bilaabanaysaa ma la cayimay halkeeday ka bilaabanaysaa
de waxa waaye ayaga maadaama daytada access aan u siina hadda ayaga ayaa horta heshiis kaleeto waxaa jiri doono heshiiskan heshiis m o u ahaa heshiiska saxda ah oo production sharing agreementga sida wax loo wada wadaagayo ama heshiiska wax wadaaga oo p s l la yidhaahdo gadaal baa laga saxiixi doonaa annaga hadda blockska ay rabaan weli nooma aysan sheegin ooma aysan dhicin xirmooyinkaas ayaan danaynaynaa oo aan rabnaa inaan heshiis nagula galo laakiin waxaa muuqato dee wasiirka markuu hadlay inay yani daytadii wixii markay arkeen inay go-aan ka gaareen ayagay og yihiin blockska ay rabaan inay qodaan laakiin annaga xaqiiqdaas iyo yani bloodyada ay rabaan nooca ay yihiin aysan weli nala wadaagin oo ay noo imaan doonaan marka heshiiska p s aga la saxiixayo oo markaasaan sheegi karaa ayaan dhihi karaa blockskaas ayaan siinay dabcan hadda blockska ay rabaan blockska oo oo two d sifinka hore loo sameeyo waayo waxa keliya ay u baahan yihin waxa waaye wakti yar inay three d sifinka ay ku sameeyaan kadibna drillinka ay sameeyaan marka su-aashaada marka ahayd yani blockski blockska waa waa sidaas oo b s ga markay nala siixanayaan ayaan ogaan meesha ay saaran yihiin blockskaas waa garta sidoo kale warbaahinta turkigu sida kasoo xiganaysa wuxuu leeyahay waxaa jirta meel kamida badda soomaaliya oo aan ku tuhmayno kayd shidaal marka waa halkay meeshaasi wallahi dee soomaaliya waa la socotaa labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii labadaba waxaa la sameeyey two d sismic oo kasoo bilaabanayso jubbaland ilaa iyo ilaa iyo hobyo laba kambani oo kala gedisana sameeya midna waxaa samaysay kambanigii soma oil digila sameeye ugu horeeyey kadibna waxaa sameeyey kambani spectrum la yidhaahdo oo markii dambe ay la wareegtay hay-adda shirkadan la yidhaahdo t g s dheetooyinkaasna waa la process gareeyey oo waa la turjumay marka dheetooyinkaas de waxay sheegayaan batrol aada u fara badan iyo gaasba inuu intaas ay ku wada jiraan maamul goboleedyadaas oo dhan oo aada u fara badan runtii oo meelaha qaarkood sida galmudug oo kaleeto haddaa tusaale kusoo qaato kelbigeed lagu qiyaasay maxaa la yidhaahdaa waxaa sheegayna waxaa waa geological structureka oo meesha markay fiiriyaan markay fiiriyeen oo kaleeto inay batroolkana waxa hayo wax la yidhaahdo rock source ama yani ayuu ka hoos jiraa oo sababta loo duleelinayo waxa waaye xoggaasaa la duleeliyaa marka rock sourceka structureka rock sourceka galmudug ku jira oo kaleeto inuu la mid ahaa mid hadda ka hor chevron ay ka heshay nineteen seventy ninkii wadankan kazakhstan ay ka heshay oo ten billion barrels laga soo saaray iyo roxorska galmudug laga helay inay isleeyihiin weliba midka galmudug laga helay oo afar mar uu ku jibaarmo sizeka oo roxorska laga helay kazakhstan ay chevron ka heshay nineteen seventy ninkii marka ilaa afartan bilyan oo baaro ilaa konton bilyan oo baaro ayaa estimateka oo datooyinka ay process gareeyeen weliba kambaniya kala gedisan ayay tilmaamaysaa sidaas lamida south west iyo iyo hirshabeelle iyo iyo jubbaland ayagana roxos kaleeto oo sidaas oo kaleeto lagu tuhmaayo inay yani ay ay ku jiraan ay ay ay ku jiraan petrol iyo gas ayaa ku badan weliba dhanka southka markaa aadid southkeeda markaa sii aado waxaa ku badan gaaska laakiin ilaa discovery la sameeyo oo feelinka la sameeyo dee prospectiga saxda ah oo gaaska intuu leegyahay lama ogaan karo waaye hay-ado kale ama shirkado kale ama wadamo kale oo hadda lala seexda iyagana inay shidaal baaraan miyay jiraan oo aan ahayn turkida iyo shirkadda coastline explorations
ha waxaa jira hay-ad kaleeto shirkad kaleeto oo liberty la yidhaahdo oo australia gaaska sub ka qodo oo ayadana aan la saxiixanay heshiis bishii march marka laga reebo labadaas turkida weli b s lama aanan saxiixan wixii la fahmaa la rabaa waxaan turkida waxaan la saxiixanay waxay ahayd isafagaran laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu geli lahaa weli ma aanan la gelin marka labada shirkad oo keliya waa coastline iyo iyo liberty labadaas keliya ilaa hadda wax b s a la yiraahdo ama production sharing agreement heshiis ah aan la galnay marka petroleum liberty petroleum maxaa lagula heshiiyey heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanayaa imise xidmaa loo seexay
waxaa loo saxeexay saddex xirmo mid oo galmudug ku yaalo mid south west ah iyo mid oo jubbaland ah saddex xirmo heshiiskana wuxuu ahaa dee liberty muddo ayay yani soo socday oo waxaa kasoo shaqeynayay somalia petrol hay-adda somalia petroleum authority ayaa ayay horey waktigii coastline loo saxeexay in loo saxeexay ahayd marka hadda markii ay bishii maaj hadda ahayd ayaan la saxeexnay iyagana heshiiska temiska lagula heshiiyey waa temis runtii oo attractive ah soomaaliyana u fiican dee waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan waafaqsan p s a modelka ay i m c c ay ansixisay twenty twenty one kii sababtoo heshiis markaa gelaysa heshiiska waa inuu waafaqsan yahay modelka production sharing model agreement modelka la ansixiyey waxa uu tilmaamayo tamis buu tilmaamaya hadday yihiin royaltiga laga qaadaya inuu five percent yahay waa inuu five percent noqdaa maxaa la yidhaahdaa rentalka oo oo yani ber square kilometer ber square kilometerka inta uu yahay markaa fiirisid yani yani waa very attractive waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaabo oo legislature oo sharci ah oo aadan ka gudbi karin waa gar dhanka oo finance sidoo kale taxationka iyo markay yimaadaan income taxka laga qaadayo waa inay thirty percentage ay noqoto royaltiga waa inuu five noqdaa waxaa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyey ayaa tilmaamaya twenty twenty twogii ayaa tilmaamayo faa'iidada see loo qaybsanaya income taxkaasaa tilmaamaya marka waxyaabahaas waa legislative waxyaabaha kaleeto negotiationka ahna hay-ad b p s somali petroleum authority ayaa ayaa heshiiskaas negotiationka soo gashay anigana saxiixasaan lahay waa saxiixay dee markaan fiiriyey termiskii inay ay compliance ay ku yihiin p s m oralkii saasaan u saxiixay faa'iidada see loo qaybsanaya
faa'iidada dee horta waxay laba nooc waaye faa'iidada waa la socotaayo dee shirkadii cost bay gelaysaa waxaa jira wax la yidhaahda cost recovery cost recoveryga markay soo dhamayso cost recoveryga uu dhamaado ama laba sana ha ku dhamaado ama saddex sana ha ku dhamaado kadib faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa fifty fifty a loo qaybsanayaa waa sida heshiiskii horena ku qornayd waaye
sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa u muuqday inaanu ku qanacsanayn heshiiskan oo wuxuu dhahay halasoo marsiiyo guddiga wasiirada ee bixinta qandaraasyada marka arrintaas hadda halkee bay taagan tahay
maya arrintaas waa arrin weli oo discussionkeeda uu noo socdo waana iska dhammaanaysaa laakiin hadda midaan rabaa inaan aan aan aan tafaasiil yar ka bixiyo i n c c horta heshiiska laba nooc baa loo galaa midna waa tender furan ama qandaraas furan inuu noqdo oo xirmooyin ay kambaniyo ay ku tartamaan marka ay xirmooyin ay ku tartamaan kambaniyo oo aad yani kambaniga ugu fiicnaa aada soo doorato waa qandaraasuu noqonaa qandaraas markuu noqdana waxaa waaye in yani i n c c da dib loogu soo celiyo intaana aniga saxiixin oo ay markaas ay yidhaahdaan fiiriyaan compliant ku yahay modelka p s ega termiskii lagu aan dejinay ma waafaqsan yahay inay yidhaahdaan waay waa marka uu yahay qandaraas furan sharciga batroolka marka wuxuu ogol yahay qandaraas furan xaafaduu ogol yahay oo uu wasiirka uu awoodu siinayaa in direct negotiation isagoo aanan aadin qandaraas furan ama big sound waxay yidhaahdaan isagoon aadin oo dhinacaas aan marin in uu saxiixi karo heshiiska marka meesha problem ka taagan yahay waxa waaye liberka heshiiskaan la galnay wuxuu ahaa direct negotiation oo awood ba wasiirka uu leeyahay inuu saxiixo haddii aad fiiriso wadamada batroolka soo saarane eighty percent heshiisyada ay galaan waxay ku saleeyaan direct negotiation sababtoo ah direct negotiationka waa sahlan yahay asagaa fudud combaniyadana badanaa bitown marka la sameeyo waxaa laga yaabaa blockskii aad aad furtay oo aad tiri blockskan ama xirmooyinkan ayaa qandaraas lagu galaa inay noqdaan blocks aysan ayaga rabin marka mar walba waxaa fiican direct negotiation in yani wax lagu wahayo laakiin bitsownkan oo qadaraaska ah oo furan miduu ku fiican yahay waxa waa waa transparent waaye kambaniyada waa soo dalban karaan xirmada waa ku tartami karaan waktiguu leeyahay uu bilaabanayo wakti uu xirmaayo laakiin dee annaga hadda waxaan nahay waddan fragile ah yani proven reserve aan lahayn oo aan la dhihi karin oil baan qabnaa ama gas qabnaa ilaa discovery la sameeyo marka markaan oo kaleeto wadamada waxay sameeyaan inay yani direct negotiation ay gaado marka arrinkaas aad sheegtayna dee ra-isul wasaaraha waa sax waa waana welina wadahadal yani si oo isabgarad ayuuna arrinkaas uu ku dhamaanaa insha allah laakiin weli kuma faraxsan ra-iisul wasaaruhu hal halkaasay taagan tahay miya maya dee ra-isul wasaaraha dee ilaa hadda hal malaan iska aragnay inaan ka wada hadalno aan u sharxo waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa marka regulationska sharciga batroolka iyo procurement looga oo wasaaradda maaliyadda ah waxaa heshiiskaas regulationkaas waafajintaas waxa aan ka ansixinay i m c t waxaa saxiixay aniga iyo wasiirka maaliyadda labadii kun iyo iyo laba iyo labaatankii dhammaadkiisii wuxuu tilmaamayaa marka lasoo marsiinaya i m c c ma aha marka directly negotiation la galee waa marka bidkaan la qabta anigana bidkaan maba aan qabanin oo liberty laguma siinin heshiis lagulama gelin qandaraas la qatay oo ay kusoo guulaysteen ma ahayn marka heshiiskaasaa jiro regulationkaasaa jiro waxyaabahaas oo dhan de ra-isul wasaaraha inaan aan tusiyo oo aan kala xaajoodo oo wasiirka maaliyadda uu qayb ka noqdo ayaa loo baahan yahay laakiin sidar de wasiirka maaliyadda safradiisa badnaayeen laakiin the end de ra-isul wasaaraha wixii asaga go-aanka uu qaato ayay wax walba ku dhammaanayaan waxaanan aniga sudajii saarana waxaa waaye de inaan sida ay yihiin sida lagu bixiyo contractyada dhankayga inaan ka tilmaamo oan u sheego shacabna inuu ka imaanaya an jeclahay oo aan loo baahan doonin in yani i m c c la aado